maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa degmada qoryooli oo ahaa kulan kula qaatay odayaasha dhaqanka ah ee laba beelood oo dhowaan diriri ku dhex martay degmadaas waxaana kulankan looga hadlayay fulinta heshiisyo ay wada gaareen dhaqanka labada dhinac ugu horeyn odayaasha dhaqanka ah ee labada beelood oo kulanka ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay diyaar u yihiin taageeridda iyo dhaqangelinta qodobada ay wada gaareen dadka aad idinku mas-uul u tihiin aad ilaalinaysaan in maanta aysan xabad idinka aad isku rideen oo idinku isku waday oo dambe aysan ku dhicin ma ballan qaadaysaan nabadda dadka reer qoryooley oo dadkiini ah oo shacabkiini ah oo walaalihiini ah oo waayeel ku jiro oo arday ku jirto in aad magaciisi korkoodii ku dagaalamin oo aad nabadda aan soo qaadanay nala qaadaan idinkuna gaarsiisaan qoryooley waxay u baahan tahay nabad ma aqbalaysaan taas qoryooley maanta waxay u baahan tahay nabad nabad wax ka fiican mala midda kale waxaa ayaan darra ah ayaan darra ah oo ayaan darra ah maanta qabuuraha korkood inaan ku heshiinayno taliyaha qaybta guud ee booliiska koonfur galbeed ah gaashaanla sare cabdi ibraahim ayaa sheegay inka booliis ahaan ay diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan nabadda ay gacan birna ku qabtaan cid kasta oo liddi ku noqota ammaanka ma la sheegin rag dagaal maxaa la yidhahdaa dagaal oo dagaal maxaa la yidhahdaa ku soo caanbahay taallo loo dhisay lama sheegin haddii loo dhisa hitleraa loo dhisi lahay ma fahamte dad nabadeed oo taallo loo dhisay oo nabadda ka qayb qaatay taallo loo dhisay waa jiraan laakiin nin halaag ah oo maxaa la yidhahdaa dagaalyahaan waaye oo habel waaye inta ah maan ama sokeeye ama dagaal sokeeye ka qayb qaatay oo waxay taalo loo dhisay ma jirto waxaan rabnaa meeshaan inaan sidii hore lagu soo celiyo nabadgelyada ugu dambeyn guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ayaa dhankiisa sheegay inka maamul ahaan ay diyaar u yihiin inay tallaabo ka qaadaan cid kasta oo nabadda waxyeeleysa adinka aad nabadda wada qaadatiin horumarinta deegaankiina aad qayb ka noqotiin middaasaan idinkugu nimid waadna nala qaadateen maanta waxaan ku guulaysanay daraad waxaan la fadhiisanay labada dhinac saraakiishooda qaybqayb ayaan la fadhiisanay goonigooni ayaan la kulannay waxaad labada dhinacna waxaan ka dareennaa muujin aadna muujisaana biseel dhanka nabadda rabitaankeeda inuu jiro middaas middaasaa waxay nagu qasabtay inaan annagana aan dhahno aan isku keenno dhallinyaradeenina aan maxaa laa midaysanno maanta markaad isku imaateenna muuqaalkiinni iyo aragtida aan idinku aragnayna waxay muujinaysay in dad kalgacayl isku qaba aad tihiin dad wanaag isku qaba inaad tihiin dad colaadda aysan dan ugu jirin inaad tihiin heshiiskan labada dhinac ay gaareen maamulka gobolka shabeellada hoosena oo goobjoog ka ahaa ayaa ku saaadaya iyadoo dhowaan xiisad ka dhacday degmada qoryooley ay sababtay khasaare kala duwan